ayuub cutubka shanaad haddaba bal u yeer mid kuu jawaabayaa ma jira balse kuwa quduuska ah midkoodee baad u jeesanaysaa waayo ninkii nacas ah xanaaqiisaad dila oo kii doqon ahna ciilkiisaad dila amba waxaan arkay nacas xidid yeeshay laakiinse degdeg baan u habaaray rugtiisii carruurtiisu nabaaddiino way ka fog yihiin oo iridda agteeda ayaa iyaga lagu burburiyaa mana jiro mid samata bixiyaa kuwaas beertay goostaan waxaa cuna kuwa gaajaysan oo xataa qodxanta way kala soo dhex bixiyaan oo maalkoodana waxaa afka u kala haya siriq waayo balaayo kama soo baxdo ciidda dhibaatana kama soo dhex boodo dhulka laakiinse bini'aadmigu dhibaato buu u dhashay sida dhimbiiluhu kor ugu duulaan aniguse ilaah baan baryi lahaa oo xaalkaygana ilaah baan u dhiibi lahaa kaasoo sameeya waxyaalo waaweyn oo aan la baari karin iyo waxyaalo yaab badan oo aan la tirin karin oo dhulka roob ku di'iya beerahana biyo u soo dira oo kuwa hooseeyana kor buu u qaadaa kuwa baroortana nabaaddiinuu ku sarraysiiyaa marnaan buu ka dhigaa talada qaa'innada si aayan gacmahoodu u oofin karin farsamadoodii isagu kuwa xigmadda leh ayuu khiyaanadooda ku qabtaa oo kuwa qalloocan taladoodana degdeg baa loo rogaa oo maalinnimada ayay gudcur helaan oo harka ayay waxhaabhaabtaan sida habeennimada oo kale laakiinse isagu kuwa baahan ayuu ka badbaadiyaa seefta afkooda iyo kuwa xoogga badan gacantooda sidaas daraaddeed kii miskiin ahu rajuu leeyahay xumaantuse afkeeday xidhaa baal eeg waxaa faraxsan ninkii ilaah canaanto haddaba ha quursan qaadirka edbintiisa waayo isagu wax buu nabar u yeelaa waana duubaa wuuna dhaawacaa gacmihiisuna way bogsiiyaan wuxuu kaa samata bixin doonaa lix dhibaato oo marka toddobaadna balaayo kuma taaban doonto innaba wakhtiga abaarta ah dhimashuu kaa furan doonaa wakhtiga dagaalkana xoogga seefta waad ka qarsoonaan doontaa karbaashidda carrabka oo baabi'iddu markay timaaddana kama aad cabsan doontid innaba waad ku qosli doontaa baabi'idda iyo abaarta oo dugaagga dhulkana kama aad baqi doontid waayo axdi baad la yeelan doontaa dhagaxyada berrinka oo dugaagga duurkana heshiis baad la ahaan doontaa oo waxaad ogaan doontaa in teendhadaadu nabdoon tahay oo xeradaada waad soo booqan doontaa oo waxba kama waayi doontid innaba oo weliba waxaad ogaan doontaa in farcankaagu badnaan doono oo dhashaaduna sida cawska dhulka bay ahaan doontaa oo cimri dheer baad qabrigaaga ku geli doontaa sida xidhmo haruur ah xilliga loo soo xidho bal eeg annagu xaalkan waannu baarnay oo sidaas bayna tahay haddaba bal maqal oo nafsaddaada u ogow